تفضل يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وايه waxaynu ku jirnay kitaaba tawxiid baabun wuxuu u baab yahay ama wuxuu ka waramayaa maa jaa-a waa wixii ku soo arooray fi ruqa wixii la tufayey aruqa waa ruqyadii aruqya waa tufitaankii wixii la tufayey iyo wa tamaa-ima qardhaasi tamaaimtuna dee waa qardhaastii wax allaala wixii la xidhanayay ama dee markaa xirsi jows ha la yidhaahdo ama kii balaaya xijaab yani noocyo fara badan bay dee leedahay intaasoo nooc bay leedahay oo qaarbadda nooc bay u sameeyaa qaar baa harag usgeliya qaar baa waraaqa ku laalaaba waraaqa cadaana intay xidhaan bay qofkii qaarba waa noocdee bay u sameeyaan waxaasoo dhan tamaim baa la yidhaha maa jaa-a wixii ku yimi fi ruqa aruqa waa jamac jamcu ruqya ruqyaduna dee waa qiraa'adii wa hiya alqiraaca waa wixii la akrinayay ama dee la tufayey ee qofka lagu ahri waa qiraa'adii baa loola jeeda tamaaimtuna mufradku waa tamiima mufradkeedu waxaanay arki jireen ama waxay aaminsanaayeen qofku markuu tamiimada xidho inuu caynta iyo isha ay ka difaacayso ama wixii uu doonayey inay siinayso wixii kalena ay ka ilaalinayso tamiima yani waxay u arkayeen inay u dhammaystirayso umuurtooda ama inay u taam yeeleyso umuurtooda annahu yatimu bihaa dafcul cayn waxay u arki jireen inay ku dhammaystirmayso ama ay ku helayaanba caynta iyo isha inay iskaga difaacaan waaya maa jaa-a wixii ku yimi buuhi sheekhu raximahullah fi ruqa qiraaadii wii la tufayey la akrinayay qiraa'adii iyo watamaaima wixii la xidhanayay qardhaasaha ahaa wixii ku imanayey buu ka waramaya waayahay fi saxiixi waxa ku sugan can abi bashiir alansaari can abi bashiir alansaari radia allaahu canhu ilaahay raallaha ka ahaadee annahu kaana wuxuu ahaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam maciisa ayuu ahaa fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar ka mida yacni asfaarihi safaradiisa qaar ka mida ayuu ahaa la socday saxaabiga abi bashiir alansaari fa arsala wuxuu diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulan qof baa la diray rasuulku waa cidda la diro rasuulan waa qof fariin qaadaya ama warqad baa loo dhiibaya ama fariin baa loo dhiibaya fa arsala wuxuu diray nebigu rasuulan ayuu diray waxaa loo diray an laa yabqayanna inaanay ku hadhin ku baaqi noqon fii raqabati baciirin awrka baciir awrka qoortiisa inaanay ku hadhin qilaadatun wixii kuu la odhan jiray qilaadada waxaa la yidhaahdaa wax kastoo qoorta la geliyo ama kuul ama silsilad wixii qoorta beriga ay maaragtay ugu xuri jireen an laa yabqayanna inaanay ku hadhin fii raqabati baciirin awrka qoortiisa oo dee waa neefkii geela ahaa ama dee xoolihii geela ahaa carabti waxay u xidhi jireen qoortay markaa wax uga xidhi jireen waxaanay kaga difaacayaan xanuunka iyo maradka iyo ishay kaga difaacayan markaa rasuulku waa diray inaanay ku hadhin fii raqabati baciirin awrka qoortiisa qilaadatun wax lagu xidhaaba wixii qilaado ah qoorta lagu xidhay waxaanay ku xidhayeen qilaada oo min watarin watarkana waxay ka sameeyaan waxay ka sameynayeen yani xidid bahalkii waxay ka sameynayeen saan bay ka sameyn jireen ama waxay ka sameynayaan watarka seedahay ka sameynayaan waa kuul wax qoorta ay ugu xidhayaan oo seedahay ka sameeyeen ama bahalkan qaansada maaragta ayay ka sameynayaan water wawaxay ka sameyneen water bay ka sameyneen waa dee waa seedaha bahalaha seedahaa bay ka sameyn jireen aw qilaadatun ama qilaado kastaba ha ahaato marka waa shakun min araawi markaa sheekh ibnu cutaymin wuxuu leeyahay wal uulaa arjaxu inay watar tahay liana alqalaa'ida kaanat tutakhadu min alawtaar berigii hore bahashan ay carabta qoorta ugu xidhi jireen khilaado waxaa laga samayn jiray seedahay ka samayn jireen waa bahal xadhig oo seedaynta ka sameeyaan ayay qoorta ugu xidhi jireen oo waa dee kuul ka samaysan seedo oo ay sameeyeen bay qoorta ugu xidhaan marka watar bay ahayd buu leeyay waxaanay iskaga difaacayaan caynta ama isha iskaga difaacaya oo awrka si aanay ilugu dhicin waxay u xidhayaan qilaadadaas u xidhayaan weliba qilaado ka samaysan ama kuul ama silsilad waxay ka sameeyeen watar bay ka sameyn jireen ama seedaha bay ka sameyn jireen waxaanay ictiqaadsanaayeen inay isha iyo caynta inay ka difaacayso waaya aw qilaadatun ama qilaado in laga jaro xoolaha ilaa quicad wuxuu amar ku bixiyey ilaa quicad waa la jaraya buui calayhi salaatu wasalaam marka wax allaala wixii qoorta maaragta neefka lagu xidhayey ee loola jeeday ama waxay dee ruma ictiqaadsanaayeenba waa ictiqaad faasid u ahaa in haddii ay neefkaa ay qoorta u xidhaan oo qilaado ay u xidhaan in xanuun aanu ku dhacayn ilaa qudicat buu amar ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la ilaalinayaa ictiqaadkii faasidkaaba laga ilaalinaya waayo dee ilaahay unbaa wax anfacaya waayo baasha qoorta lagu xidhaa sabab dee sharciyana maaha oo dawo sharciyana maaha xagga sharciga xaggii kalena dee dawo caadiya oo la ogaaday oo qofka dee dawo maaragta neefkii xanuunsanaya la marinayana maaha waxa ku jiray uun oo keliya ama la odhan karaa waa ictiqaad ama waa caqiido faasida soo maa waa caqiido faasida wey bimacnaa waxay ictiqaadsanaayeen haddii neefka bahasha kuushaa loo xidho ama qilaadada loo xidho inuu bogsanaya waa ictiqaad faasida shayga qofka anfacya waa labown ama wixii sharci ahaan ku sugnaada waxaa loo odhanaya shaygaas waa sharci waa dawo caadiyadii ama waa asbaabtii sharciga ahayd ama sababtu inay tahay wax dee qadar ahaan lagu ogaaday wax dee qadar ahaan lagu ogaaday oo la odhan karo cilmi baa lagu ogaaday ama khibrad baa lagu ogaadayna maaha shay sharci ku sugnaadana maaha waa shay ay ictiqaadsanaayeen ama ay rumaysnaayeen inuu ka anfacayo isha inuu ka anfacayo tiibaa rasuulku dildiiday calayhi salaatu wassalaam waayahay wacan ibni mascuudin waxaa laga wariyey saxaabigii cabdilaahi bni mascuud qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalame rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh ina ruqaa ina ruqa waa wixii la tufayey waa ruqyadii ina ruqa waxaa la qiraa'ada la tufaa iyo wa tamaa'ima qardhaasuhu iyo wa tiwala tiwaladuna waxaa la yidhaha madiido baa la yidhaahdaa oo bimacnaa waxay aaminsanaayeen bahal inay ninku hadduu waxaa qaato ama waxaa isticmaalo inuu gabadhiisii maaragtay jeclaanayo ama gabadhuna ninkeedii inay marka waa nooc ka mida sixirka waa nawcun min anwaaci sixri waa nawcun min anwaac asixir waa nooc ka mida sixirka sida saxda waayo dee ninkii jacaylkii caadiga ahaa wax dee aan caadi ahayn wax xadka ka baxsanba ku dhacay ama gabadhii dee si dabiiciya maaha maxabadii dabiiciga ahayd way ka baxaysa soo maaha markaa muxuu noqonaya waxaan caadi ahayn buu noqonay markaa watiwalata waa madiidada waana nawcun min anwaac asixir shirkun calayhi salaatu wasalam wuxuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam waa shirki weeye rawaahu xadiiskaa waxaa soo wariyey alimaamu axmed xadiiskaa waxaa soo wariyey imaam axmed wa abu daawuud baa soo saaray yaa soo wariyey xadiiska alimaamu axmed wa abu daawuud imaam axmed wa abu daawuud waana de xadiis saxiixa weeyaan waayahay wa can cabdillaahi bni cukaymin cabdillaahi bni cukaymin marfuucan waxaa laga wariyey man tacallaqa man qofka tacallaqa ku tacalluqa qabsada ama ictimaada man qofka tacallaqa ku tacalluqa ictimaada cuskada shay-an qofka shay ictimaada ama cuskada wukila ilayhi waa loo tala saartaa man tacallaqa qofka ku tacalluqa shay-an shay ku tacalluqa wukila ilayhi waa loo tala saartaa man tacallaqa qofka ku tacalluqa shay-an shay ku tacalluqa ama qabsada ama ictimaadaba wukila ilayhi waa loo tala saartaa rawaahu xadiiskaa waxaa soo wariyay alimaamu axmed watirmidi markaa xadiiskani waa daciif isagu man tacalaqa shay-an wukila ilayhi waxaa saxa riwaayadii kale man tacalaqa man tacalaqa tamiimatan faqad ashrak man tacalaqa tamiimatan faqad ashrak xadiiskaasaa saxiixa ama riwaayadaasaa saxa waa riwaaya oo ah qofka ku tacalluqa ama cuskada ama ictamada calayhi de laakiin anigu uu iisoo wadaataa xagga dambe u marinaya watamaayimu soo maaha shayun dee tafsiirka xagga dambe u ii marinaya maanu riwaayaddaa idin sheegin man tacallaqa shay-an xagga dambu marinaya kan wuxuu soo mariya riwaayadii soo mariya man tacalaqa shay-an wukila ilayhi rawahu imaam axmed atirmidi watamaa'imu shayun yucallaqu cala alawlaadi xagga dambu marinaya waa ka soo wadaba tafsiirkii oo wuxuu fasiraya tamaamtii waay waay ila soco wuxuu yihi atamaa'imu tamaaimtii buu fasiray waa maxay tamaaimtu atamaa'imu tamaaimtu waa shay-un shay yucalaqu lagu xidho cala alawlaadi waa tafsiirkii sheekha de waxaa fasiraya asheekh moxamed bin cabdilwahaab calayhi raxmat ullah sheikhulislaam ayaa fasiraya wuxuu yihi wuxuu fasirayaa tamaamtii u fasiraya atamaa'imu tamaaimtu shayn waa shay yucallaqu loo xidho cala alawlaadi caruurtaa loo xidhaa yataquuna bihi waxay iskaga ilaaliyaan alcayna ishay iskaga ilaaliyaan yataquuna bihi waxay iskaga ilaaliyaan alcayna isha iskaga ilaaliyaan ya waa shay yucallaq cala alawlaad yataquuna bihi alcayna isha iskaga ilaaliyaan laakiin hase ahaatee idaa kaana hadduu yahay almucallaqu min alqur'aan idaa kaana hadduu yahay almucallaqu waxaan qofka loo xidhaya min alqur'aani waxaan qofka loo xidhaya mucallaqaah hadduu qur-aan yahay fa rakhasa fiihi waxa tarkhiisye oo baneeyey bacdu salafi salafkii saalixa ahaa qayrka qaar ka midi way baneeyeen fa rakhasa fiihi way baneeyeen bacdu salafi yacnii culamadii salafka qaar haddii ay tahay qur-aan qardhaasto way baneeyeen wa bacduhum salafka qaar ka midina lam yurakhis fiihi may tarkhiisinoo may bannaynoo way diideen yajcaluhu waxay ka yeeleen oo dee ay ka dhigayaan tamaaimta min almanhiyi canhu almanhiyi canhu shay la diiday bay ka yeeleen wayajcaluhu waxay ka yeeleen min almanhiyi canhu shay manhiyoo la diiday shaygii manhigaa waa shayga la diiday weeye waxay ka yeeleen min almanhiyi canhu shay la diiday bay ka yeeleen minhum waxaa ka mida ibnu mascuudin waxaa ka mida cabdilaahi bnu mascuud baa ka mida ragga diiday markaa de halkaa laba qol baa ku jira ama saddex qool baynu odhan karnaa qardhaastu haddii qur-aan laga qoro waayo waxaa dhacaa ama waxaa jirtaba dadka qaar dee waanan arkay waana dhacdaa qardhaastii buu qoraya warqad cad buu odhanaya i keena waxa warqadii qoraya aw jaamac baa qoraya ama aw hebel warqadii baa loo dhiibaya wuxuu ku qorayaa bismi illahi raxmaan raxiim qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas faatixada qul huwa allaahu axad uu isu laalaabaya dunbuu ku xidhayaa waa aad bay u dhacdaa weliba dadkeena way waa dee qardha- waa warqadaa cadaankee qur-aanka lagu qoraa way fara badanta marka haddii qur-aan qardhaastii laga sameeyo saddex qowl baa ku jira imise qowl baa ku jira saddex qowl qowlka hore halkana dee labu sheekh inoo sheegay inay bannaan tahay marka dee salafka qaar baa laga soo wariyey inkastoo qaar aanay ka ansixin laakiin haddana dee qaar bay ka ansaxday inay baneeyeen ma badna laakiin waa daaifa min asalaf daaifa min asalaf oo ahlu xadiis ahaa inay baneeyeen qowlka labaad madhabka labaad hadday tahay tamaa'imtu min alqur'aan mucallaqani min alqur'aan ma banaana waayo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka soo caam maaha markaa dee cumuumu ladila yacni adiladu waxay caam ku tahay aladila in qardhaasaha aan la kala qaadqaadinba waxaa qofku ictiqaadayo o odhanayo qardhaas baan xidhayo ma ama gacantan ku sitaa ama dee maaragtay lugtan ku sitaa inay tahay min atamaa'im waxay tahay maaragta xataa waxay noqonaysaa wasiila qardhaastii kale ee magacyadii jinka lagu qorayey dee wasiilay u noqonaysaa xataa dadku ma kala saari karaan inay tahay de tii qur-aanka ahayd iyo tii kale qofkii marka loo xidhxidho loo iyadoo de maaragtay iyadoo galaysa loo galkii ku jirta dee qofku waxaaba ku adag marka rasuulku muxuu ihi man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak soo mu odhan de marka waa cumuum ladila inaana banaan ta kale qur-aankii maxaa ku dhacaya ihaana ku dhacaysa waa lagu istaagayaa waa suuliguu la gelayaa xamaamkuu la gelayaa ihaana ayaa dee qur-aankii aayaadkii qur-aanka ah markuu ama dee ama dee gacanta ku xidho ama uu garabka ku xidho ama uu dee markaa dhib fara badan baa soo gaarsa waxaanay wasiilo u noqonaysaa inuu ku tacalluqo bikayr illaahi tabaaraka wa tacaala soo maaha man tacallaqa shay-an wuu kaleelih waa khatar de waxaan ilaahay ahayn muxuu ku tacaluqayaa atacaluqu bikayr illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tacaluqaya ama laga baqanaya inuu ku tacaluqaba qardhaastiiba hadduu qardhaasta waayo uu yidhaahdo alla qardhaastiba alla waxan baa igu dhacaya marka muxuu ka baqanayaaba yani dee wuxuu ka baqanayaaba xanuunkiiyo qardhaastiibuu ictimaadaya alictimaad halkuu yactamid cala allah muxuu cuskanaya ama muxuu ictimaadaya qardhaasta ayuu ictimaadaya marka waana qowlka saxda qowlka kale culammada qaar way ka tawaqufeen inay taxriimiyaan waxay leeyihin waa laga fiican yahay laakiin darajat taxriim way ka yaro baqanaya ibnu cuthaymiin baa ka mid a wuxuu hi ibnu cuthaymiin falaqrab waxa ugu dhow an yuqaala ibnu cuthaymiin oo ka yaro taagan in la yidhaha waa xaaraantii buu ka yaro istaagay ya an yuqaala inahu laa yufcal yaan la samaynin qardhaasta war qardhaasta iska daayaay waa kaa sheekhu waa caddeeyey yaan la samaynin buu inaga ilaaliya qardhaasta ama haddaba an yasila ilaa darajati taxriim in la yidhaha waa xaaraan ibnu cuthaymiin fa ana atawaqafu fiihi anigu waan ka istaagayaa buuri wuu baqay maarkasa sheekhu waa ka istaagay laakiin halka dee sheekhiisi uu dee isagu ku yaaciyey ibnu cuthaymiin ibnu baas soo muhayn sheekh ibnu baas wuxuu hi waa xaaraan ilahi raallah ka sheekh ibnu baas wuxuu saddex qodobba ibnu baas waa u taxriimiyey wuxuu leeya ibnu baas horta dee xadiiskii baan haysana man tacallaqa tamiimatan faqad soo qodob maaha waa cumuum ladila de ibnu baas ilaah raallaha kaadaa masaladan ayaa ka sanqadhiyay isagu man tacallaqa tamiimatan faqad ashra soo mid maaha waa wasiilatun maxay wasiilatani u tahay wasiilatun ilaa shirki bay wasiilo u noqonaysaa so waa wasiilatun ilaa saddex ihaana qur-aanka ku dhacay saddexdaa qodobba ibnu baas ilaah raallaha kaada wuxuu ahaa maasha alla marka wuxu uhi ibnu cuthaymiin markaa sheekhiisii baa maslada cadeeyey wuxuu ihi fa ana atawaqafu fiihi anigu waan ka istaagaa buui yaan la samaynin laakiin taxriimkii lafdigii adtaxriimu ah, in lagu da yeedhiyo la idhaa waa xaaraanta ayuu ka yaraa khayre ya sheekhu laakiin idaa tadamana maxduuran waa kaa hadduu keensado laakiin shay xaaraana fa inahu yakuunu muxaraman dee muxaram buu noqonayaa bisababi sababta dalika almaxduur muthaymin marka tawqif baana ku yari jira ka yara istaagayaa laakiin wuxuu leeya yaan la samaynin inaga ilaaliya qardhaasta ama qur-aan ha ahaat dee weliba tan laga sheegan waa tii qur-aanka ahayd ta kale lama hadal hayo iyada taas iyadu dee waa xaaraanba haddii uu ku qoro asmaadii jinka qaar baa ku qora xa miim ya nuun wow ha yani higaadii dee xuruufdii higaada ahayd ayaa caadi ku qoray alif ba taaba qaar ku dhamaynaya marka kuwaas iyagu dee ila lama garanaye asmaadii jinka xambaarsantii bay leeyihin ama dalaasin baa la yidhaha bay culimadu yidhahde waa adalaasib washacwada waa shacwada iyo dalaasin baa la yidhaha markaas imse qowl baa ku jira ya haye saddex ah, maxamuud imse qowl baa ku jira saddex qowl baa ku jira waaye wuxuu yihi sheekhu raximahullah waruqaa ruqadu waa maxay aruqa hiya waxa ay tahay aruqa allatii waata tusamaa la yidhaahdo hiya waxa ay tahay allatii tusamaa waxa la yidhaahdaa alcazaa'im baa la yidhaahdaa cazaa'im waa caziimadii waa fi ay fi curfi nnaasi dadku waxay u yaqaanaan cazaa'im bay u yaqaanaan ama dee qiraa'aba dheh Ah, waa qiraa'aadkii wixii la akrinayay wakhasa minhaa wuxuu ka soo reebay addaliilu daliilku wuxuu ka soo reebay maa khalaa wixii ka madhan maa khalaa waa shaygii ka madhan min ashirki shirki ka madhan faqad rakhasa fiihi waa baneeyey rasuulullaahi rasuulku calayhi salaatu wasalaame waa baneeyey min alcayni ishii oo dee isha waato xadiiskii min alcayn Ah, waa inakii soo marnay dee laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin waa bannaan yahay oo dee isha haddii qofka il ku dhacdo qiraa'adii waa mashruuc ruqyadii sharciga ahayd Ah, waayahay min alcayni cayntii iyada de waa loogol yahay waa inakii baabkii muxuu aha baabku baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljanna waa inay soo marnay ha min alcayni caynta iyada way bannaantay ruqyadii caynta qofka lagu akrinaya adkaartii ama adciyadii sharciga ahayd adkaarta iyo adciyada sharciga waa bannaan tahay wa tiwala tiwaladu waa maxay wa tiwalatu tiwaladu hiya waxay tahay shayn waa shay yasnacuunahu ay sameeyaan hiya iyadu waxay tahay waa shay waa shay yasnacuunahu ay sameeyaan yascumuuna waxay sheegtaan waxay sheeganayaan annahu yuxabibu inuu jeclaysiinayo almar'ata gabadha inuu jeclaysiinayo ilaa sawjiha ninkeeda warajula ninkanu inuu jeclaanayo ilaa imraatii gabadhiisa inuu jeclaanayo marka madiidaa la idhaha inaga oo dee bimacnaa waa markaa maxay ka mid tahay waa nawcun min anwaaci sixri waa nooc ka mid a anwaacda sixirka waayo dee ninkii aag ilaahay wuxuu ku abuuray inuu sawjadiisa waa maxabad dabiiciya oo dee insaanka waxaa lagu abuuray inuu awlaadiisa jecel yahay inuu sawjadiisa jecel yahay yacni waa maxabo ilaahay ku abuuray laakiin xadkii muctaadka ahaa ama xadkii caada caadatan caade ahaan hadduu dhaafo waa nawcun min anwaac qofkii waa la leexinaya waxaa la yidhaha sarfin wa minhu sarfu walcadfu waa sarfi waxaa laga leexinayaa shaygii dabiicigaaba laga leexinaya waayahay wa rawaa wuxuu soo wariyey alimaamu axmed wuxuu soo wariyey imaamu axmed can ruwayfic imaamu axmed can ruwayficin qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaa ruwayficu ruwayficow lacala alxayaata waxaa laga yaabaa alxayaata noloshu satatuulu bika inay kula dheeraato ruwayfic waa saxaabi yaa ruwayficun ruwayficow lacalla waxaa suuragala alxayaata noloshu tatuulu bika inay kula dheeraato tatuulu bika inay kula dheeraato fa akhbiri nnaasa dadka waxaad u sheegtaa fa akhbir waxaad u sheegtaa annaasa dadka waxaad u sheegtaa ana man caqada qofka xidha ama gunta xidhxidha lixyatahu garhkiisa gunta garhka carabtu may xiiri jirin manay gaagaaban jirin garhku ma baxay way xidhxidhayaan yani yani qayb dhowr waxaa laga yaaba garhkaa inay ilaa afar shan meelood u kala xidhxidhaan ana man caqada qofka xidha ama gunta lixyatahu garhkiisa qofka gunta marka dee waxay ka baqan ishana way ka baqan jireen markaasuu garhkii kala xidhxidhaya faan iyo kibirna way ka ahan oo dee dadkii u faani jireen ana man caqada qofka gunta lixyatahu garhkiisa aw taqallada qoorta ku xidha wataran waa xadhig laga sameeyey kuul ay ka samayn jireen watar seedahay ka samayn jireen aw amase istanjaa ku istijooda birajiici daabatin saaladii neefku u dhigay daabadu waa neefkii xoolaha ahaa marka neefkaa xoolaha ah rajiica waxa uu soo celiyey saaladaa uu saaleeyey ee u dhigan aw cadmin ama laf laftana waa la diiday in lagu istijoodo fa ina muxamadan muxamed bariiun minhu muxamed muxuu ka yahay beri ayuu ka yahay faina muxamadan muxamed bariiun minhu muxamed beri ayuu ka yahay faina muxameda muxamed bariiun minhu wa can saciid binu jubeyrin waxaa laga wariyey saciid binu jubeyrin qaala wuxuu yihi man qadaca qofka jaraa qaala wuxuu yihi man qadaca qofka jara tamiimatan qardhaas qofka jaraa min insaanin qof ka jara insaan ka jara man qadaca qofka jara tamiimatan qardhaas min insaanin qof ka jara kaana wuxuu noqonayaa ka cadli raqabatin wuxuu u dhigmaa ka cadli furasho uu furtay raqabatin qoor furashadeeda ama xoreynteedii buu u dhigmaa buu yidhi saciid binu jubayr rawaahu waxaa soo wariyey wakiic walahu waxaa maaragtay u sugnaaday can ibraahim laga wariyey ibraahim anakhaci wa huwa ibraahim anakhaci qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen waa salafkii kaanuu yakrahuuna waxay karaahiyeysan jireen waxay necbaayeen salafku may jeclayn atamaaima qardhaasaha may jeclayn wixii qardhaas la xidhanayay may jeclaynba kullahaa dhammaan oo dee wuxuu maaragtay markaa inaanay jeclayn waa cabdilaahi binu mascuud iyo ibraahima nakhaci waa ardaydii maaragtay cabdilaahi bin mascuud ka aflaxda weeyaan kaanuu yakrahuuna waxay maaragtay karaahiyeysanayeen atamaaima qardhaasta kulluhaa dhammaan min alqur'aani ama qur-aan ha ahaato ama wagayrilqur'aani qur-aan yaanay ahaanin ama qur-aankii kariimkaa maaragta laga sameeyo ama hayrilqur'aaniba ha ahaatee may jeclayn markaa de wayna kii sheegnay sida saxdaa maxaa ku jira de waxaa ku jira tacaluqun bigayr illah soo maha qofku muxuu ku tacaluqaya ama muxuu ictimaadayaa ilaahay cidaan ahayn buu qalbigiisa ictimaadaya marka in laska ilaaliyo qardhaasihi fiihi masaa'il waxaa fawaaid baa ku sugan buu yihi ko alulaa masalada ugu horeysa tafsiiru waxa la fasiray aynu soo marnay aruqaa qiraaadii hadee qiraaadii ruqyadii la tufayey tii wixii la ogolaaday ruqyadii sharciga ahayd ama adkaarta sharcigaa ducada sharciga ah iyadu waa saxde faatixada qofka waa lagu tufi karaa waxaasi way soo arooreen laa ruqyata ilaa min caynin aw xumat iyadu kaas way banaanyihin laakiin waxaa la diidayaa ruqyadii shirkiga ahayd baa la diidaya ama cidaan ilaahay ahayn inta la baryo qofkii lagu akriyo markaa ruqyadii shirkiga ahayd baa dee qofka loo diidaya ama dee inuu akriyo waxaan la geranaynba ma banaano tamaamtii waa ka waran athaaniya tafsiiru waxaa la fasirayaa atiwala iyaduna waa kainoo soo fasiray waa shaygaa ninka ama gabadha maaragtay loo xidhayo ama lagu akrinayo waa nooc ka mid a sixirka athalitha ana haadihi halaasa saddexdani kulluhaa dhammaan waxaa la yidhi min ashirki min gayri istihnaai waxba lagama soo reebin araabica ana ruqyata ruqyada lagu akriya qiraa'ada bilkalaamilxaqi kalaamka xaqaa ee min al cayni isha in lagaga akhriyo walxumati haddii la qaniino xumaduna waa qaniinkii qofkii haddii wax qaniinaan laysa ma aha min daalika de shirki maaha way bannaantay oo de waa shay bannaan weyn alkhaamisa anna tamiimata qardhaastu idaa kaanat hadday tahay min alqur'aani qur-aan haddii laga sameeyey faqad ikhtalafa way isku khilaafeen alculamaau ahlu cilmigu hal hiya ma tahay min daalika taa miyay tahay am laa mise ma aha halkaa khilaaf ahlu cilmigu isku khilaafeen bay ku jira asaadisa masalada lixaad anna tacliiqa in la xidho in la xidho anna tacliiqa tacliiqa in la xidho al awtaara witirkii awtaartii anna tacliiqa in la tacliiqo ama in la xidho al awtaara maaragtay bahalii la xidhanayay waa kuulihii waxaa laga sameynaya awtaar baa laga sameynaya cala dawaabi xoolihii dawaabkii ama maaragtay xasho- xoolihii canil cayni in looga xidhaa oo awtaar waxaa loo xidhayaa kuul baa loo xidhayaa awtaar laga sameeyey qalaa-id min al awtaari qalaa-iduna awtaar baa laga sameyn jiray asaabicatu alwaciidu shadiidu waa goodi adag ciqaab daran calaa man tacalaqa qofka wataran watar qofka xidha kuul watar laga sameeyey oo ishow iskaga difaacayo ama kuul usleeyay ushay iga difaacaysaa athaaminata sideedaad fadlu fadliga uu leeyahay thawaabu ajarka man qadaca qofka jaro tamiimatan qardhaas ka jara min insaan dee ajar buu helaya ila waa munkaroo qofka xumaan suuliyaa ajar buu ka helaya de halkaa thawaab baa laga helaya ataasicatu sagaal anna kalaama ibraahiima ibraahiima naqci hadalkiisu laa yukhaalifu ma khilaafayo maa taqadama wixii soo hormaray ee min al ikhtilaafi in culammada qaar ay isku khilaafeen haday hadday qardhaastu tahay hadday qardhaastu tahay qur-aan khilaaf baa ku jiray lianna muraaduhu wuxuu ibraahim u jeedaa asxaaba cabdilaahi binu mascuud wuxuu ahaa ardaydii cabdilaahi binu mascuud buu ahaa markaa markuu ka warramayu le may jeclayn waa ardaydii iyo talaamiidii iyo asxaabtii cabdilaahi binu mascuud ku xidhnayd ayuu ka waramaya cabdilaahi binu mascuud dee waa kii diiday isagu xertiisii iyo kooxdiisii cabdilaahi binu mascuudna may jeclayn iyaguna lianna muraadahu waayo wuxuu u jeedaa asxaaba wuxuu u jeedaa maaragtay ibraahim annakhaci asxaaba cabdilaahi binu mascuud kaanuu yakrahuuna ay asxaaba cabdilaahi binu mascuud wuxuu u jeedaa asxaabta cabdilaahi binu mascuud markaa dee waynu sheegno guud ahaan marka dee si si cilmiya si guud khilaaf baa ku jira wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala towfiiq